ilaa hadda waxaa xidhan afar suxufi shalay markii ugu horeysay bay ahayd talaabada ay dee booliiska iyo maayarka oo runtii ay dee arrintan ka dambeeyey ama fuliyey runtii ay ku tallaabsadeen inay wariyaasha xidhxidhaan marka shan ka mid a shalay inta la xidhay ayaa lasoo dagay kuwii kale halbaa xalay ku baaqday maantana saddex kala la xidhay marka tirada ilaa hadda aanu hayna waa afar afar baa xidhan imika magaalada berbera ku xidhan afar baa imika xidhan afartu waxay ka howlgaleen telefishinada somalilan ka shaqeeya oo dhan maxay tahay guddoomiye sababta loo xidhay tirada intaa leegahay marka hore aad sheegtay tirada badan iyo weliba dayntan dambe afarta hadda xidhan tilmaamayso waxaa soo noqnoqotay dhacdo gobolkaasi nin runtii kusoo cusboonaatay oo ah mas-uuliyiintu in ay ka hor istaagaan wariyaasha in waraysyada iyo barnaamijyada ay siyaasiyiinta qaarkood ka duubaan in ay baahiyaan ay ka hor istaagaan runtii arrinta waxay ku daba leedahay wigan waxaa dalka yimid wafdi ka socday ee shirkadda d b world ee imaaraadka iyo mas-uuliyiin somalilan oo runtii heshiiska ay wada galeen halkaasi ka amba qaadayey waxaa halkaasi lagu soo abaabulay oo la kulmay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka maadaama dadka deegaanka dee iyagu matalaan marka xildhibaanadii waxay la hadleen qoladii wafdigii xildhibaan ka midaba arrin markaa ay xukuumadda ama maayarka magaaladu u dhibsaday runtii ka hadlay oo aragtidiisa ku dhiibtay tiiba markiiba uu maayarku sida ay noo sheegeen yidhi ma sii deyn kartaan haddii kale tallaabaan idinka qaadaya markay sii daayeen wariyaashii maadaama oo dee waajibaadkii xuquuqda ay xaq u leeyihiin ay tahay ayaa shalay ciidamo booliisa magaalada lagu soo daadiyey wariyihii la arkaba in la xidho ayaa la amray ilaa shalay dee bacsigii lagula jiray waxa u suurta gashay qaarkood saakana kuwii ka baaqsaday shalay in ay xabsiga galaan buu saakana saldhigga magaalada berbera oo dhacdo ka dhacday magaaladaasi oo dil ahayd oo ay ka war doonayeen markii ay tegeen iyagiina lagu xidhay halkii way waa ay cidda amarka bixinaysa ee xidhaysa waxaad tilmaantay in ciidamo lagu daadiyey magaalada oo la baacsanayay ilaa shalay waa ay cidda amarka bixinaysa ee xidhxidhaysa saxaafadda ururka soolja wuxuu ku leeyahay gobolada wakiilo hogaanka sare ururka ku jira mukhtaar cabdiraxmaan oo ah wariye ka howlgala tvga qaranka waxa weeye hogaanka sare ee soolja shalayna maxaabiistii ama wariyaashii la xidxidhay ee saldhigga lagu xidhay ayuu ka mid ahaa markii dambe la soo daayey marka dadkii goobjoog ahaa ee warka dee tabinayey buu ahaa ee arrintaasi uu maayar ku hor istaagay isagaana runtii dee ururka soo gaarsiiyey dhibaatada dee shalay lagula kacay iyo maalintii hore ee warka ay duubayeenba runtii saakadana u dambeysan wada xidhiirinay in inta kale la xidhayna isagaa soo gudbiyey macnaha waa maayar kaad leedahay waa ay cidda soo gudbiyey
sidau dee wakiilka sooja ama hogaanka sooja mas-uulka gobolkaasi u matala soo sheegay maayarka ayaa isla maalintiiba markii warka meesha laga duubiyey wariyaasha shiriyey oo yidhi yaan warkaa la siideen xildhibaanka isagaana dabcan falkan dambe ee dee xadhigaana amarka bixiisuu noo sheegay ururkii suxufiyiinta somalilan baatiin maayarkuna de maayarkii magaalada berber ama waduqi magaalada waa wax weyn marka dee saxafiyiintii la bacsado oo de war ay tabiyeen lagu yidhahdo ha tabinina kadibna la bacsado ma kala xidhiidheen isagii aragka ma ka xaqiijiseen mise waxaad ku kooban
de runtii maadaama oo gobol walba wakiil joogo runtii dee isagaa ka howlgala isagaa mar walba macluumaadka iyo dee cidda mas-uuliyiinta lagala hadlaya arrimaha kala hadla shalay markii lasoo daayay ilaa maanta maayarka dhowr jeer buu la kulmay uu arrintaasi damcay inuu kala hadlo runtii sida uu sheegay maayarku ilaa hadda wuu ku adkaysanaya xadhigga wariyayaasha iyo kuwa maqanba in la baadi doono islamarkaana in aan wax gorgortana ka gelin buu mar walba ku celcelinaya buu yidhi marka annagu dee dhowr jeer baanu xukuumadda haddaanu hogaankii saranahay hargeysa aanu joogno runtii kulama kala yeelanayeen xukuumadda madaxda gobolada ilaa iyo dee taliyayaasha booliiska runtii waxaad moodaa ballamadii aanu gallay ahayd in sifo sharciya loo maro suxufiyiinta in ilaa hadda meelaha qaarkood aanay ka hirgelin sida tan berbera oo soo noqnoqotay runtii